Soomaali badan ayaa u sharaxan kuraasta baarlamaanka dalka Australia iyo golayaasha deegaanka taas oo maalinta berrito ah dadweynaha ay goobaha codbixinta u dareerayaan iyadoo bulshada Soomaalida loogu baaqay inay u soo baxaan oo Soomaalida ay u codeeyaan. Warbixintan waxaa noo soo diray Ibraahim Cumar Baafo.
Soomaalida waxaan u dirayaa waxay tahay inay horta ii codeeyaan aniga ay kow iga dhigaan ay waraaqdana ayse ay wada buuxiyaan one to eight midda kaleentana waxaan dhihi lahaa ragga Soomaalida eh oo u tartami jiray liber oo u istaagi jiray oo t-shirtkooda inta gashtaan bowling boothka u istaagay inay iisoo istaagaan gabar walaashooda Soomaaliya ahee ay garab istaagaan ay dhahaan sahraha loo codeeyo intaas ayaan ka rabaa sahra sheekh mustafa waa gabadhii ugu horreysay ee u tartamaysa kursiga baarlamanka federaalk dalka austraaliya doorashadan ayaa dhici doonta maalinta beri ah haddaba sahra oo waday ololaheeda bilihii lasoo dhaafay waxa ay hadda isu diyaarinaysaa inay maalinta beriya codsigeedii ugu dambeeyo ay weydiisato dadka codka bixinaya iyadoo kasoo muuqan doonto sida ay ii sheegtay goobaha lagu codaynayo haddaba waxa aan ugu horeyn weydiiyey marka hore halka beri ay istaagi doonto iskuulo badan ayaa laga codaynayaa mid waxaan istaagayaa la dhaho ivanhoe primary school iskuulka ilmahayga labadeeda ilmoodba ay ka baxeen aan joogaya maxay ahayto waxaan dhihi lahaa iigu imaada waanan in caawinaynaa sidii loo codayn lahaa iigu imaada garab istaaga maxaad is leedahay marka albaabo baran aad garaacday soomaali ama soomaali kuwaan ahaynba rajadaada ka waran saara
rajada aad ayay u fiican tahay waddanka wuxuu ku jiraa xaalad oo isbedel ah oo dadkii ay naceen labada xisbiya waaweyn ay u arkeen xisbiyada waaweyn inay xisbiga horumarinayaan ay dadka marka independent inaan ahay its um, aad ayay rajada u weyn tahay hadda labadii isbuuc oo lasoo dhaafay waxaan waxaan qabnaa wax la dhaho prepoling prepolinkii waxaad ula jeedaa in waktigoon la gaarin in lasii codayn karo ha waktigoon la gaarin maalinka in lasii codayn karo ha marka dadki intay soo codayan soo baxayaan dhahayaan waan kuu codeeyey adaan kuu codeeyey i hope you do well adaan kuu codeeyey it's quite remarkable farxad bay ku gelinaysaa ha yacni dadki yaalla waan kuu codeeyey qofki markuu codeeyu soo baxo soo baxo wuxuu leeya waan kuu codeeyey sahra adaan kuu codeeyey haddana maadaama aan ka ahaa active oo yacni ku dhex jiray iskuullada iyo sports clubyada oon ilmaha xaafadda aan ku korsaday ilmihii aan aan football clubka aan ka diiwaan geliyaa labaatan labaatan iyo shan jir ee hadda oo codaynayaan marka dadka kale xataa meesha taagan waa ila yaabeen maxay dhaheen how did you saad ku taqaanaa dadkan oo dhan saad ku baratay marka markaan ku dhaho cunugan iskuulkaygu la aado cunugayga ama anaa coach gareeyey ama basketballka aan ay ka qayb galeen marka taas ayaa rajada inay weyn tahay keenayso iyo dadkiio naceen labada xisbiya waaweyn waa ogsannahay labadii sanoo lasoo dhafaa haddaad fiirisid labada xisbiya waaweyn xisbiga unbay hordhigaan dadkii doorta ma hordhigaan marka movementy ayaa socota australia in la doorto independent independent waxaad ula jeedaa qof madax banaan oo xisbi aan ka tirsanayn qof madax banaan oo xisbi aan nahayn marka haddii la fiiriyo taariikhda waddankana dad badan baa jiro oo independent ahoo madax banaan oo baarlamaanka fadhiyo oo wax badan u qabtay waddanka
sahra waxaad ka filanaysaa soomaalida degan xaafadda aad ka tartamayso maalinta beriya inay codka ku siiyaan ha wallaahi dadka soo soomaalida oo xaafadda aan degan jaaga jaagaan aan dad waxaa waa dhiig leh dad dhiirigelin leh maxay ahayto i think dhaqankeenana waa dhaqan ee qof soomaali hadduu soo taagan yahay qof soomaali unbaa ad garab istaagaysaan marka rajadayda aaday u weyn tahay ayaga laftirkeeda waa dad dareemaya qiiro ay gashay oo dareemaya proud yacni qofka ugu horreeya soomaaliyahoo federal soo istaagay marka farxadooda aad ayay u weyn haddii aad guulaysato oo aad ka mid noqoto mudanayaasha baarlamanka federaalk dalka austraaliya soomaalida muslimiinta iyo afrikaanku maxay uga dhigan tahay maxaase ugu horreeyo aad u qaban kartaa haddii lagu doorto wallahi waxay u noqonaysaa tusaalo in yacni laga qayb gali karo siyaasadda oo campaign in la rangareeyo ay ay ay aysan adkayn waddankan waa waddan multicultural eh marka inuu baarlamaanka u ekaado waddanka suu u egyahay u ekaada aad ayay u fiican tahay dadka soomaalidana iyo afrikaanka iyo muslimiintana magacooda kor kusoo kacaya dee dee one of them ayaa la dooftay marka taas ayaa maxay u noqonaysaa midda ugu weyn aad baad u mahadsan tahay taasi waxay ahayd sahra mustafa oo ah mudane madax bannaan oo u tartamaysa xilka baarlamanka federaalka dalka austraaliya oo maalinta sabtida ah doorashada guud ee waddankan dhacaysa waxaana ii waramaysay iyada oo joogta xaafadda laga soo doorto ee magaaladatan melbourne aniguna waa ibraahim cumar baafe oo waraysigan idinkaga soo tubinaya idaacadda v o a magaalada melbourne ee dalka australia mahadsanid baafo